asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waa sagaalka bisha lixaad sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada warka redio wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dagaalada kasii soconaya magaalada kismaayo waxaana uu tibaaxay inay tahay arrin khaldan in soomaalida ay dhexdooda xilligan isdilaan xilli loo baahnaa in dib uujisiin iyo weliba horumar dalka uu gaaro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk ay ka xun tahay dagaalada kasii soconaya ee kismaayo iyo weliba dadka rayidka ee dhimanaya waxaana uu tibaaxay in dowlad ahaan ay ku baaqayaan in dhinacyada ku dagaalamaya magaalada kismaayo ee awoodda deegaanadaasi isku haya ay joojiyaan islamarkaana wadahadal iyo waanwaan lagu dhameeyo muranada jira madaxweynuhu waxa uu dhanka kale sheegay in dowladda federaalka qorsheynayso shir looga hadlayo dib usiinta beelaha dega jubbooyinka islamarkaana lagu dhisayo maamulka jubbaland in magaalada muqdisho lagu qabanayo iyadoo la fulinayo awaamiirtii iyo weliba warbixinadii kasoo baxay urur goboleedka igaad kadib shirkii ay ku yeesheen magaalada adisaba dhowaantan madaxweynaha federaalka waxa uu sheegay in loo fahmo in dowladda ay ka shaqayso horumarka dalka islamarkaana loo gacan baneeyo waxaana uu tibaaxay muhiimadoodu ay tahay in dadka deegaanka oo isku qanacsan ay isdoortaan islamarkaana ismaamulaan
arrin kale oo aad iyo aad u xanuun badan oo ah colaadda kasoo xusboonaatay magaalada kismaayo aad iyo aad ayaan aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya aan uga xumahay in maanta labaatan iyo laba sano kadib inaan arkayno soomaali soomaali kale dhiiggiisa daadinayo oo dagaal ku daadinayo waxa uu ku daadinayo ama waxa uu ku dilayana aan aada loo fahmi karin siyaasad hadday tahay siyaasadda si inaan leesdilin si ah oo lagu keeni karo siyaasaddii ayaan soo aragnay oo dawladdan federaalka ah ku salaysan labaatan sano ayaan siyaasadda ajenda siyaasadeed waxaa lagu raadinayey maxaan ku idhahday dagaalka waana ku guulaysan weyne maanta marka inaan dib isugu dayno ma fiicna waxaan doonayaa marka inaan halkaan uga baaqo dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool degmada kismaayo magaalo madaxda gobolka jubbada hoose ee haatan colaadda ay kasoo cusboonaatay in ay joojiyaan colaadda qofaan gooni u cambaaraynayno iyo qofaan gooni u eedaynayno iyo qofaan gooni u ammaanayno midna ma jiro ma dhiirigelinayno waan kasoo horjeednaa wayna dhibaysaa waxaan rabnaa in miiska laisugu yimaado dawladda soomaaliyana waxay furaysaa fursaddaas lagu wada imaanayo lagu wada hadlayo annagoo la kaashanayno ururka igaad a u u n amison
banaanbax weyn oo loogu soo horjeedo tacadiyada iyo dhibaatada dadka soomaaliyeed ee ku nool koonfur africa loogu geysto gudaha dalkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka banaanbaxan ayaa waxaa la sheegay in boqolaal dadweyne ay kasoo qeybgaleen iyadoona ay muujiyeen sida ay kaga xun yihiin dhibaatada isdabajooga ay loo geysanayo rayidka soomaaliyeed ee ku nool gudaha koonfur africa dibadbaxayaashu ayaa waxay wateen boorar ay ku qornaayeen erayo ka dhanaa dowladda koonfur africa sidoo kale waxay wateen waraaqo ay ku daabacnaayeen dadkii ugu dambeeyey ee sida arxandarrada loogu dilay koonfur africa banaanbaxan ayaa waxa uu daba socdaa banaanbaxyo dhowr ah oo soomaalida ku nool gudaha dalka iyo weliba dibaduhuba ay ka dhigeen dilalka isdabajooga ah ee gardarrada ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan gudaha koonfur africa islamarkaana ganacsigooda lagu bililaqaysanayo dhanka kale safiirka soomaaliya u fadhiya koonfur africa sayid xasan shariif cabdilaahi ayaa waxa uu sheegay in dowladda koonfur africa ay soo gaarsiisay waraaq ay kaga hadlayso dhibaatada loo geysanayo dadka koonfur africa ku nool iyo weliba sida ay kaga xun tahay waraaqdan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka koonfur africa uu soo gaarsiiyey safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalka koonfur africa waxaana uu safiirka koonfur africa u fadhiya soomaaliya sheegay inuu gudbinayo dowladda federaalka soomaaliya waraaqdan ayaa waxay daba socotaa waraaq dhowaantan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya uu diray dowladda koonfur africa kaasoo ku booriyey in si deg dega dowladda koonfur africa ay usoo farageliso dilalka lagu hayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee gudaha dalkaasi ku nool banaanbaxan oo ahaa mid aad u xoogan ayna kasoo qayb galeen dadka ku dhaqan toddoba-iyo tobanka degme ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ahaa mid looga soo horjeeday tacadiyada ka dhanka ah dadka soomaaliyeed ee ka dhacayay muddooyinkii ugu dambeeyey dalka koonfur africa kuwaasoo hanti boob iyo sidoo kale dirar loogu geysanayay dadka soomaalida ee ku ganacsada dalkaasi banaanbaxayaasha ayaana watay boorar ay ku axqornaayeen erye ka dhan ah dowladda koonfur africa iyo shacabkeeda taasoona loogu sheegayay shacabka soomaaliyeed sida ay uga xun yihiin dhibaatooyinka lagu haya dadkooda ku dhaq dalkaasi koonfur africa dadka kasoo qayb gala ayaa waxaa ka mid ahaa ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale ururka haweenka qaranka soomaaliyeed iyo maamulka gobolka banaadir oo ahaa qabanqaabiyaha banaanbaxani maanta ka dhacay fagaaraha daljirka daasoon ugu horeyn waxaa goobtaasi ka adashay hooyo soomaaliyeed oo ka mid ahe dadkii kasoo qayb galay maanta banaanbaxa ee laga muujinayay sida looga xun yahay tacadiyada lagu hayo dadka soomaaliyeed oo ku dhaqan dalkaasi koonfur africa waxayna dareenkeeda ku cabirtay taxyar oo sugaan ah sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed nuur tarsan asigoona ku dheeraaday ka hadalka tacadiyada ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka dalkaasi koonfur africa kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey lagula kacayay dilal bareera iyo sidoo kale boob lagu haya hantidooda waxaana maanta u ahaa banaanbaxani mid aad loogu cabirayay dareenka shacabka soomaaliyeed ay ka qaadeen dhibaatooyinka ka dhan ah dadka soomaaliyeed ee ku ganacsada dalkaasi koonfur africa kuwaasoo dilal bareera loogu geysanayay muddooyinkii laga soo dhaafay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi koonfur africa maxamed nuur wardhe redio muqdisho
wakiilka gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa amisom bastor mohamed saalax nadiif ayaa waxa uu ku baaqay in si deg dega loo joojiyo dagaalada kasii soconaya magaalada kismaayo islamarkaana dadka rayidkaa ay ku dhammaanayaan ambastor nadiif ayaa waxa uu sheegay inkastoo xaalada guud ee dalka soomaaliya ay soo wanaagsanaanayso haddana ay jiraan qodobo badan oo dhibaato kuwa horumarka dalka islamarkaana la doonayo in waxgaradka siyaasiyiinta iyo weliba hogaamiyaasha diintu ay xalliyaan dhibaatada dagaalada dadka soomaaliyeed iyo hogaamiyaashuba waa inay ka faa'iidaystaan nabadda ay keenayaan ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa amisom waa in si wanaagsan oo nabadgelya loo wajaho islamarkaana la wada noolaado sidaasi waxaa yidhi ambasador nadiif amisom ayaa waxa ay kala shaqaysaa igad iyo weliba wadamada kale sidii loo taageeri lahaa dadaalada socda ee ku aadan dib ushisiinta iyo weliba midnimada dalka iyadoona hadalkiisa uu kusoo beegmayo xilli dagaalada kismaayo ay yihiin kuwa weli taagan islamarkaana hanjabaadaha dhinacyada dagaalamaya ay yihiin kuwa sii soconaya halkaad warkaasi kala socotaana waa radio wardheer waxay kenya ka mid tahay dalalka ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee ku nool wadamada adduunka gaar ahaan dalalka afrika kulan looga hadlayay qaabkii soomaalida ku nool kenya ay u yeelan lahaayeen jaaliyadu ay ku midaysan yihiin ayaa waxa uu ka dhacay magaalada nairobi qaar ka mid ah siyaasiyiinta waxgaradka iyo haweenka ku nool xaafadda islii oo ah goobta ay soomaalida kenya ku badan yihiin ayaa kasoo qaybgalay munaasabadan kulankan oo looga reensanayay sidii loo samayn lahaa hogaanka jaaliyadda soomaaliyeed ee kenya ayaa waxaa soo abaabulay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool kenya iyo weliba shakhsiyaad iyana ka yimid dalka dibaddiisa injineer xasan qoordheere oo ka mid ahaa dadkii kulankan isugu yeeray kasoo qaybgalayaasha ayaa waxa uu sheegay in ujeedadoodu ay tahay sidii loo heli lahaa jaaliyad ay ku midaysan yihiin soomaalida ku nool kenya sheekh ibraahim shakuul oo ka mid ah dadkii munaasabada kasoo qayb galay ayaa dhankiisa waxa uu ku baaqay in si wada jira loo qiimeeyo midnimada shacabka soomaaliyeed waxaana uu sheegay inuu soo dhoweynayo qabanqaabada aasaaska jaaliyadda cusub ee soomaalida kenya soomaalida ku nool kenya ayaan lahayn hoggaan jaaliyadeed oo si buuxda ay u aqoonsan tahay dowladda kenya marka laga tago jaaliyado deegaano uloleeya laga soo bilaabo xilligii ay kusoo qaxeen kenya kadib dagaaladii sokeeye kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii warkii oo aad kala socoteen radio wardheer khiyaartana dhegaysanaysahay waa nagaynta tan iyo warkan warka xiga waxaanu dhammaantayada inba idinkaga tegaynaa ammaano allah